magaalada berbera ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jebinayeen arday ka baxday maxadka sunna kuwaasi oo bartay shareecada islaamka waxaa ka qeyb galay munaasabadda maamulka maxadka mas-uuliyadda degmada berbera waalidiin bahda waxbarashada iyo bulshada qeybahooda kala duwan sheekh cabdulaahi axmed maamulaha maxadka sunna ayaa ka warbixiyey ardayda qalin jebinaysa macadka sunne berbera wuxuu ku soo kordhiyey gobolka saanu filayno waxbarasho taya leh oo ardayda laga dhisaayo aqoonta iyo ilaahay subxaana wa tacaala waxay ku caabudi lahaayeen dadkoodana ay wax ku bari lahaayeen wuxuu wax taray bulsho badan ka kooban rag waaweyn rag yaryar hooyooyin iyo hablaytaba ku soo kordhinay laba qaybood qaybta koowaad waxaa weeye qaybta tadriibaadka ama tababarada la idhaahdo oo dadku ay aada ugu baahan yihiin qaybta labaad aanu ku soo kordhinay waa qaybta xirfadaha oo qofku marka uu wax barto dee waa lagama maarmaan xirfadna inuu barto taana waanu ku soo kordhinay xubnaha ka qeyb galay munaasabadda ayaa ardayda ku bogaadiyey waxbarashadooda iyo heerka ay soo gaareen inaad noqotaan kuwo qarankooda diintooda dalkooda iyo dadkoodaba anfaca inaad noqotaan ifyo akhraba ubad lagu farxo oo qiimo leh waxaan idinkula dardaarmayaa in aqoontiinna aad ficil u rogtaan kana shaqaysiisaan dadkana gaadhsiisaan waxaan u soo istaagay inaan hambalyeeyo ardayda inaan u duceeyo waan idhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga aa barateen haydii ku anfaco mar labaad iyo mar saddexaadba waa idiin ducaynaynaa waa idinla farxaynaa waa idinla dareemaynaa qiimaha uu leeyahay cilmigu ta dhabta ah ee liibaanta if iyo liibaanta aakhireba ku jirta oo in shareecada islaamka la barto waana in la dabaqo qofku markuu shareecada bartee dabaqo wax waliba isagay dabagelayaan
hadda saddexaad waxaa leh waalidiinta ku soo taactay ardaydan quruxda badan ee aqoontan markaa ku soo dhiirigelisay haliyaya koowaadin u dirayaa ardayda ka qalin jebisay maxadkana sunna oo runtii baratay culuum ama duruus la barto wuxuu ugu qaalisanaa intaasoo ardayga maanta qalin bedelatana waa wixii ugu wanaagsanaa ugu khayrka badnaa waana tabcii macalin axmed maxadkanina wuxuu door weyn ka qaatay guud ahaan gobolka iyo degmada berbera idin sugaysa heerkii sare ee jaamacadeed baa idin sugaya waxaan doonayaa inaynaan halkaa ku istaagin maanta haddii goolkiinni aad dejiseen sanado badan ka hor aad dejiseen aad gaadheen waa inaydaan halkaa iyadaan ku joojin waa inaad ka fikirtaan sidaad waxbarashadiinni ilaa iyo heer jaamacadeed aad ku bilaaban lahaydeen maanta midhahoodiina haysta insha allah aanu rajaynayno in ay noqdaan kuwa beritoole iyagana midhahooda la gurto
waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala cilmigaa aad barateen ilaahay idinku anfaco allah idin fahansiiyo cilmiga diinigu barasho maahee waa inuu fahamna raaca dufcadan ayaa ah dufcadii afaraad ee ka baxdo maxadka sunna oo ka mid ah goobaha waxbarashada ee magaalada berbera